يا محمد النبي الأمي الصحيح. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد انت ولا الكين شيغي waxaynu maanta eraya ka odhan doonaa fikradda ah sidee baynu u horumari karnaa maxay haddaynu qaadanaabay noloshu suurtagal ka tahay inaynu hore u marro waxaad moodaa su-aashaasi inay ka horrayso sharax la sharxo horumarku muxuu yahay goormaa la odhan karaa ummaddaasi way horumartay maxaa lagu qiyaasi karaa waxa horumarka la yidhaahdo goormaynu odhan karnaa ummaddu way dib dhacdo dib bay u socotay goormaynu se odhan karnaa hore ayay u socotay xaqiiqadu waxay tahay erayadaasi iyo sida loo sharxayo caalamka afkaar badan oo kala gedisan baa ka jirta matalan labada erayo reer galbeedku inta badan isticmaalaan oo ah culture iyo civilization sida badanna dadyowga ama faransiisku dadku hogaaminayay inta badan iyagu ay isticmaalaan ereyga la yidhaahda cul ereyga la yidhaahda civilization qoladuu jarmalku hogaaminayay xadaaradooduna ay isticmaalaan ereyga la yidhaahda culture labada ereyna aada moodo luqaadka reer yurubku ay ku hadlaan oo dhan inay isku qasan tahay xataa marka la eego scientifically siday u sharxaan matalan culammada anthropologigu markay ka warramayaan civilization doctor rushdi fakar wuxuu leeyahy boqol iyo konton sharax baa jira oo ereygaasi lagu sharxo ama boqol iyo konton definition oo kala gedisan ayuu leeyahay ereyga kani markay sharxayaan afka carbeed qolada isticmaasha waxay isticmaalaan ereyo badan oo isku macno dhadhow qaarna isku macno ka dhigaan qaarna kala gediyaan waxaa ka mid ah ereyga la yidhahdo alxadaara waxaa ka mid ah ereyga la yidhahda athaqaafa waxaa ka mid ah ereyga la yidhahda almadaniya waxaa ka mid ah ereyga la yidhahda alcumraan afarta ereyba waxaad moodaa dadyow kala gedisan ama qoraallo kala gedisan in lagaga warramo mararka qaarkood iyagoo isku macno qura tilmaamaya horumarku waxa la yidhaahdo waxaynu leenahay xaqiiqadiisa dhabta ahi waxay tahay bini aadamka ayaa miqyaas u ah adawaadku ama qalabku miqyaasu ma aha yacni sidaa loo kala daaradhaadheeriyey ama loo kala industriyaala yacni industrigu u kala badan yahay bini aadamku uma kalo horu marsana baa la isku wada raacsan yahay afkaarta kala gedisan oo dhan markaad isku darto ereygaasi mujmac baa lagu yimi waxay leeyihiin waxaa lagu kala horumarsan yahay oo keliya sida bini aadamku ama qiyamka yacni waxa qofka bini aadamkaa lagu qiimeeyo saa loogu kala horumarsan yahay tusaale ahaan waxay leeyihiin mar kasta oo ay kobocdo qiyamka insaaniga ahi matalan mar kasta oo ay kobocdo caqaa'iday dadku rumaysan yihin akhlaaqda iyo dhaqanka ay leeyihin cadaaladda iyo qaabkay u neelyihin bini aadamka iyo kala sarrayn la-aanshiyihiisu mar kasta oo waxaasi ay kobcaanba waxaa la odhan karaa bay leeyihin waxaa horu maray bini aadamtinimadii taa macnaheedu waxa weeyaan hadday taasi dib u dhacdo walow bini aadamku daaradhaa dheerna ha haysto xoog badanna ha leeyahay naclear wiibanna ha haystee ma horumarin baa la leeyahay waxaan jeclahay mawduuca isaga ah isaga inaan si gaara ama maalin gaara uga warramo laakiin waxaan uga gudbayaa maanta halka dadku ay u wada hanqal taagayaan oo ah horumarka khaasatanka reer galbeed inoo sheeganaya ama maanta dunida uu ku hogaaminayo sidee lagu gaadhayaa maxaase lagu gaadhayaa haddaynu nidhaahno taxriifkeenna hore ku noqonno waxay leeyihin labada qayboodba isku dara in xagga bini aadamtinimada laga horu maro iyo bini aadamku wuxuu adeegsanayaa inay horu maraan yacni wasaa-ishii uu adeegsanayay lafteedu in hore loo mariyo haddii bay yidhaahdaan ummadi ay xagga qalabkiiyo xoogga ka horu marto hasaanay ka horu marin dhanka kale aynu sheegayno ama aynu leenahay culturka iyo thaqaafadday ummadaasi rumaysan tahay ay leeyihiin inxiraafaad tiro badan iyo weecweecasho tiro badan waxay leeyihin ummaddaa dhaqankeedu waxaa ka muuqda shay lagu yaqaano waxaa ka mida bay leeyihin alkibru waalguruur way ummad isla weynaata waxay jeceshay dunidaas ama dadka inta kale inay saytarayso haddii weeyaan bay yidhaahdeen waxay ku horumartay uu technology qura yahay yacni technology iyo dhaqaaliyo qaabkaasi maadiga ah hadduu yahay waxay ku horumartay calaamaadka ka caanka ee taariikhda bini aadamka oo dhan marka la derso ka muuqda waxaa ka mida ba yidhahdaan inay jecel yihiin ummadaha kale inay saytareeyaan ama inay u sheegtaan inay ka xoog badan yihiin oo ay xoogga ku muquuliyaan taasi waa masale taariikhdu dhigayso waxay kaloo taariikhdu qoraysaa bay leeyihin ummadda had iyo goor dib uga dhacda horumarkaasi technology-ga iyo waxyaabahaasi ku saabsan waxa ku dhaca bay yidhahdeen inferiority complex ama cuqdad bay qaadaan ay moodaan in wax kasta lagaga fiican yahay saa dhankaa loogu horumaray in wax kastoo kale loogaga fiican yahay dabeetana waxay bilaabaan inay taqliid ku sameeyaan ama se ku daydaan kuwii ka horreeyey haddaynu labada qayboodba tusaale caadiya ka bixinno masalan ilaahay qur-aankiisa wuxuu inooga warramayaa xadaarado hore oo burburay xadaaradaha hore burburay waxaa ka mida bilmatal xadaaradii reer caad ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa nimankaasi sifa ay leeyihiin oo ah inay ka horumareen wasaa'ilkii bini aadamku waagaasi adeegsanayay laakiin dhanka kale ay aad dib ugu dhaceen markaasaa ilaahay wuxuu ku leeyahay atabnuuna bikulli riicin aayatan tacbasuun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين waxaa ilaahay ku tilmaamayaa maalan aayaddaasi oo kale meel walbama waxaa ka dhisaysaan calaamado yacni aa ku cayaaraysaan yani wax la isugu faanfaano waxyaabaa jira bini aadamku aan u baahnayn laakiin isugu faanfaan daraadii un loo dhiso iska skrabisku wax kale maaha waa isugu faanfaanka dunidu bay ka tirsan yihin ilaahay wuxuu leeyahy ma isugu faanfaan baa wax u dhisataan oo ma masaanic iyo waxbaa samaysanaysaan sidii qaar waaraya aad tihiin markaasaa la yidhi wa idaa batashtum batashtum jabbaariin haddaad dadka kala qabataanna ma si jabbaarnimo ah axmaqnimo ah baad dadka u laysaan oo u qabataan yacni waa sifaadka ka muuqda baa laleeyahy ummad kasta oo maadada ka horumartaa bini aadamka inta kale kabta hoostiisay gelisaa waa wax waaqaca maanta nololeeda dunida tani uu ku taagan yahay aad ka arki karto ummadaha la tilmaamayo maanta inay technology-ga horu mareen waa kaasoo maraykan maanta dunida waa ka buulis waxaanu isagu oo dhan hala sameeya ciddii samaysa waa in madaxa lagu dhuftaa waxa kaloo hor taalla iyana ta kale oo ah dadka taa dib ugu dhaca waxay noqdaan dad had iyo goor miskiinnimadu ka muuqato oo mooda wax kastoo dadka kale ka soo baxaaba inay fiican yihiin tusaale ahaan haddaynu taariikhda hore dib ugu noqonno masalan waabaa jirtay muslimku uu hogaaminayey technology-ga dunida ama iyaga ay fadhiiday cilmiga iyo aqoonta waxa loo yaqaano dunida kale marka ay daba socotay yurub waagaa dhaqankeedu siduu ahaa yurubta kale ka kaalaya baabawaadka gurigooda waxaa lagu xidhan jiray dhar balballaadhan oo fadfaada oo erayaaf carabiya ay ku qorantahy waa halkaynu maanta ka isticmaalno shaadhan ama saraawiil ama koodhar ay ku qorantay jackson iyo je iyo waxay dhabarka kaga sawirayeen ama magacyo waagaasi waxaa la isticmaali jiray kuwaasoo ay ku qorantahay af carabi iyo waxaas ninku markuu rabo inuu la yidhaahdo waa nin khabiira oo beriga ka yimi waagaa cilmigu beriguu jiray hadda marka la yidhahdo waa nin khabiiro galbeedka inooga yimi si uu u muujiyo inuu ninku yahay nin khabiira oo beriga ka yimi waxay ahayd inuu gadh weyn la baxo markuu gadhweyn la baxo yani waxa weeyaan dunidii cilmiga lagu hayuu ka yimi oo ninkana waa nin khabiirnimadu ay ka muuqato sidoo kale waxaynu arki karnaa bedelkeedu iminka inuu tii yahay dunida saddexaad dadka lagu tilmaama waxaad moodaa wax kasta oo galbeedka ka yimaada in maanta loo arko inay qurux badantoo lagaga daydo sababtuna waxay tahay cuqdadaa la qabo daraaddeed waxaan leenahay laakiin ummadda hadday kulanto labaduba yacni hadday ummaddu thaqaafa ahaan caqiide iyo culjarka hadday ka horumaraan maadada iyo technology-ga dunida yaallana ay ka horumaraan waa nooc gaara kuwaas in yar baanay taariikhda caalamka soo mareen masalan qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa nabiyullaahi sulaymaan sulaymaan boqortooyo aada u ballaadhan buu aabihii ka dhaxlay isna boqortooyo aada u weyn buu yeeshay markaas ilaahay qur-aankiisa wuxuu inoogu tilmaamayaa sulaymaan wawarita sulaymaanu daawuud waqaala yaa ayuha annaasu cullimna mantiqa tayr wauutina min kuli shay ina hada lahuwa alfadlu lmubiin وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون آيات كثيرة لا يوحي نوغت المامية نبي الله سليمان بغطويا دو بلارين وقعت كويستي أقول تعالى برينين يتربضني inuu xad askartiisa ay ka mid ahaayeen bini aadamka jinka iyo insiga nooc waliba inuu ku jiray xataa inuu shimbiraha yaqaanay qaab loola hadlo ama loola dhaqmi karo dabeetana maalin maalmaa ka mida inuu soo xaadiriyey ciidamadiisii oo dhan oo jin iyo insi iyo shimbir iyo wax walba leh wuxuu soo maray jid jidka isagoo maraya ilaahay wuxuu tilmaamayaa inay dareemeen bahashan namlada la yidhaha quraanjaa hadashay quraanjadu waa qaab boqortooyaa bay u dhaqantaa tii meesha madaxda ahayd baa waxay la hadashay qoladii kale waxay tidhi sulaymaan iyo ciidankiisu yo idin jiidhin iyagoo aan waxba ogeyne guryihiina ka gala nabiyullaahi sulaymaan ilaahay wuxuu tilmaamaya inuu waxaan oo dhan af yaqaanay sidaa daraaddeed ayaa ilaahay wuxuu leeyahy fatabasama daaxikan min qawliha wa qaal rabbi awzicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya wacalaa waaliday وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين يعني وحى إلهي سبحانه وتعالى كتل ماميا شيء حبدي قراشدة هاي قراشدة كلا كل هذا الشيء دبتنا إلهي جبريل يقول إلهي وحن كابر يينا وحن كا يعني إلهي وحن كابر يينا إن هذه يقول يقول كالميسو شكر النقى أمام هذا النقى nicmadaasaan aada siisay yani waa markay kulanto maxay thaqaafo horu marsan iyo taqadumka maadiga oo isna horu marsan haddaan arrintaasi iska soo dhaafo waxaynu leenahay uma maynagaba dhaftaa waxaan tilmaami karnaa ummaddu hadii ay inay aynu odhan karno waa horumarka rasmiga ah laakiin waxaan jeclahay masaladaasi oo dhan inaan kaga warramo mawduuca kale aan tilmaamay inaan mar kale haddii alla inoo qadaro inaynu ka warrami doono waxaan leenahay dunidaynu maanta joogno iyadoo inagu aynu nahay caalamu taaliska qolada lagu sheegay taaliskuna malaha waa marka laysu yare erayada laysu asturaye caalamka dib u dhacay markaynu inagu nahay iyana ay yihiin caalamka horu maray horumarkuna uu yahay kaa technology-ga ah iyagu waxaynu gala hadlaan afka uu ku jiro atakabur waalguruur afka isla weynida ah lagu yaqaan dadka ku horumaray ayay iyagu inugula hadlaan inana waxaynu ku daba soconnaa aragtida in wax walba laynagaga fiican iyo kombalagaskaasaynu qabnaa dabeetana waxayna yidhaahdaan haddaad doonaysaan inaad horu martaan qaata nidaamka yaga iyo qaabka aan u dhaqmo kuwa shuuciyiintii waxayna odhan jireen shuuciyadda qaata hore u maraysaan qolada tale waxayna yidhahdaan dimuqraadiyadda qaata hore u maraysaan waxa kaloo meesha iska yaalla dawladaha saddexaad yeli marka ay fekerayaan kuma fekeraan baynu odhan karnaa ama dadkooda waxay ku horumari lahaayeen waxa inta badan lagu fekeraa sidee bay inooga raalli noqonayaan kuwa horu maray oo ay gacanta inoo qabanayaan yacni waxa loo fakeraa qaabkii wax loo baryi lahaa ficlanna dawladdu dadkunbay ka mid tahay waxaad dareemi kartaa dadka soomaaliyeedba maanta haddaan ka warranno inaan odhan karo war haddaad calanka laa ilaha illaa ku qabto dee nimanku waxba ku siin maayaan idan wuxa awalul amri uu diyaarinayaa sidii lagu horumari lahaa wuxuu ka bilaabayaa qaabku wuxu dawarsan lahaa ama qaabkuu gacan bini aadam oo kale waxuu ka helo ugu horumari lahaa markaasuu leeyahy haddaynu waxaan samayno qoladana raalli inaga noqon mayso horumari mayno haddaynu sidaa tan yeelana kuwan baa cadhoonaya markaa cadhada qolada kalea la yska ilaalinaya waa cuqdada ka mida yacni inagu jirta baryowgeenna qaarkoodna waaba dhiiradaanoo waxay yidhaahdaan waxay horumartay yurub markay diinta ka baxday waana dhab waa eray dhaba yacni yurub waxay horumartay markii boobka loo diiday xukunku inuu gacantiisa gala amase laga saaray horu ugu jiri laakiin markii laga saaray baa horu martay dabeetaynana waxayna yidhaahdaan qoladeena reer galbeedka waxay noogu baratay haddaynu doonayno inaynu horu marno waa inaynu kala saarnaa diinta iyo dawladda waa inaynu diinta masaajidkeeda iyo xaggaa qabadsiinaa horumarka waxaa lagu gaadhayaa qaabkay qoladanu mareen ee waddaday mareen aan ka daba raacno laakiin dhab ma tahay mayo diintu se waa see diintee laga baxay diinteese iyagu inaleeyihin ka baxa aa horumarteeni intaana su-aashaa ka jawaabay waxaan leenahay waxaa jirta ummadda dunida maanta ku nool galbeedku wuu horumaray kadib markii uu christianitigii uu haystay iskaga tegay inuu maamulka galo bariguna wuu horumaray markuu qaatay mabda shuuciyad la yidhaahdo yani marka technologyga la eego dawa nimankaa cirka iyo dayaxayana waxu dirayow waxaynu kaloo odhan karnaa waxaa jirta dawlado kaloo aan labadan fikradood midna raacsisnayn bal rumaysan rag iyaga ka midii inay ilaaha u yihiin oo haddana horu maray yani waxay dunida ku taqaaniin waddan jabaan la yidhaahdo yabaan yabaan diinta laga haysta ma garanayo saa u taqaaniin yabaan diinta laga haysta waxa weeyaan boqorka nineteen fiftygii baa laga saxaxay inuu ilaahnimada ka daadego yani nineteen fiftygii baa lagu qasbay inuu sayngareeyo inaanu ilaah ahayn waxay leenahay ummadda jabaan dagaalkii labaad ee dunida waxay ka qayb gashay iyadoo gacanta sare lahayd iyadoo rumaysan boqorkeedu inuu ilaah heedayay diinta caynkaasi iyadoo rumaysan ayay horumartay waxaynu odhan karnaa markaasi horumarku haddii kii dimuquraadiyadda qaatay uu technologygii dunida wax ka helay kii shuuciyadda qaatayna wax ka helay kii labada midna aan qaadane boqorkiisa ilaaha ka dhigayna wax ka helay waynay jiraan meesha tan qawaaniin haabit ah seertan lows qofku markuu qaato uu horu marayo iyadoo aan loo eegin waxa uu rumaysan yahay haddaan ereyga si kale u tilmaamo waxaan leeyahay waxaa jira horumarkan technologyga ee dunida yaalla ama horumarka maadiga aan iskuba daro qaybtiisa nidaamka ku saabsan ama administrationka iyo waxaa ku saabsan iyo qaybtiisan kale ee wax soo saar ku saabsanba waxaan leenahay waxaa jirta qaanuun xukuma oo ciddii qaadataa wuxuu doona ha rumaysnaade uu horumaro ciddii ka tagtaana ay dib u dhacdo kaasi maaha kuwan anigu war ka warramayo laakiin waa mid dunidao dham isku waafaqsantay waxay idhahdaan ummadi waxa ay haysataa ama ra'sumaalka ummaddu ay leedahay waa saddex shay waa dhulka iyo dadka iyo waktiga ay nooshahay ummadi waxay haysataa waa saddexdaa shay un waa dhulka ay ku nooshahay waktiga ay nooshahay iyo dadka ay haysato si kale haddaan u tilmaamo waxay leeyihiin shan shay haddii la helo waa qasab ummaddaasi inay horu marto shantaa shay ummad kasta oo qaadataa iyadoo aan cidna ku tiirsanin bay horu mari kartaa maxay tahay shanta tani waxay leeyihiin haddii ummadi bay yidhaahdeen dhulkeeda ay istiqlaal kaamila ku samayso yacni dhulkeeda hadday ka faa'iidaysato waxa gudihiisa ku jira iyo waxa dushiisa saaranba ummad kasta oo tijaabisa dhulkeeda inay ka faa'iidaysato waxa dul saaran iyo waxa gudihiisa ku jira ama baddiisa iyo barrigiisa iyo gudihiisaba ummad kastoo tijaabisa inay ka faa'iidaysataa waxay heshay qaanuunkii koowaad ee horumarka bay idhaahdeen nuqdada labaad waxay idhaahdeen ummad kasta oo waktigeeda ka faa'iidaysata ama timekeedu yahay brogramid oo waktigeeda qaybqaybsato waxay qaban lahayd ku qaybqaybsata waxay heshay bay idhaahdaan qaanuunka labaad ee horumarka ka saddexaad ummad kasta oo tijaabisa bay idhaahdeen inay soo saarto ikhtisaasaadka ama specialistiska ay u baahan tahay cilmiga ama aqoonta ay u baahan tahay say iyadu isugu filaan lahayd ummad kasta oo tijaabisa sidii ay u heli lahayd aqoon-yahanadeeda oo ku filan waxay heshay bay idhaahdaan qaanuunkii saddexaad ee horumarka ummad kasta bay idhaahdeen oo haysata nidaam taagan nidaam mustaqira taagan nidaamka taagan maxaa looga jeedaa nidaamka inkilaabaadka ama marka shalay samidid kursiga xagga ujeediye ka dambe markuu yimaado xagga kale ujeediye weligeed laguma horumaro ummad kastoo nidaam taagan haysata walow nidaamkaasi bay yidhahdaan xataa ha xumaadane naaziyiintii maanta dunidu waa wada caydaa hitlerna waxaa la yidhaha ninka nidaam xumi ma soo marin laakiin lix sannadood buu jermal wuxuu ku geeyey inay isku dayaan dunida inay mar labaad qabsadaan isagoo marka hore ku jiray maxay mucaahadatu farsai iyadoo laga saxeexay ayuu tinsilis yaris wuxuu ku gaadhsiiyey haddana inuu isku dayaba dunida inuu mar labaad qabsado waxay leeyihin markaasi nidaamku xataa haba adkaadane waa inuu mustaqiriyey mustaqirku waa maxay yacni qaafku u socday waa inuu u socdaa hawlfulintiisa nololeed oo dhami sidii loogu talagalay waa inay u socotaa una u joogaan ka shanaad waxay dhahdaan ummaddaasi waa inay leedahay thaqaafa ama culture dhaqan ogol ashyaadaynu soo sheegnay inay hore u socon karaan maxay taa uga jeedaa waxay leeyihin bilmatal thaqaafaadka qaarkood bay yidhaahdeen in laga gaaloobo mooyaane laguma horumari karo aan laba tusaale idin siiyo waxay leeyihin matalan athaqaafa alhindusiya hindida nimanka la yidhahda hindus waxa la yidhahdaa bay aaminsan yihin suurtagal maaha bay yidhaahdeen ummadda fikraddaasi rumaysan ee rabta inay waaqaca nololeed ku dabaqda inay horumarto hal tusaale oo qurhaa kuugu filan bay yidhahdeen tusaale ahaan matalan ummaddaa jiirku waa mamnuuc in la dila bay yidhahdeen yani fii thaqaafatihim aw fii diinihim jiirka in la laayo waa mamnuuc ummadi hadday jiirka daasato qura bay yidhahdaan kama suurtagala inay horumarto yani jiirku waa wax hore isu dhaliyo dhibaato badan beerahan iyo waxaan la beeriyo waxaan oo dhan madaxa u roga waxay dhahdeen jiirkoo la sii daaya wuxuu ku filan yahay horumarka ummaddu leedoo dhan inuu mad madaxa u rogo haddaan si kale u tilmaamo waxaanad moodaa yani xadiidkii nebigu inuu tilmaamayo shantuu nebigu lahaa meel laba aan kusii dayn inuu jiirku ka mid ahaa laakiin aan xagga kale uga sii tallaabo tusaale labaad bay bixiyaana waxay idhahdaan athaqaafa anasraaniya christianitygu medieval periodkii siduu ahaa haddii lagu wada bay leeyihin horumarku isna suurtagal ma ahayn yacni in laga gaaloobo inuu maamulka qabto aragtida christianityga in wax lagu maamulo in laga tagaa waxay ahayd bay leeyihin mid u faa'iidaa in bini aadamku horumaro haddii se la haysan lahaa bay idhaahdeen lama horumari lahayn tusaale ahaan bay idhahdeen aragtidaasi waagaa waxay qabtay guurka waxaa loo yaqaanaa inuu wax xun yahay rigsi inuu yahay yacni ninka guursaday iyo ninkaan guursaday ninkaan guursaday inuu fiican yahay lidaalika baa boobabku ma guursadaan saa daraaddeed waxay idhahdeen haddii la raaco bay idhahdeen fikraddaasi oo ah inuu qofku ka dheeraado dee in bulshadii bini aadam ay isdhasho ay timaado waxay noqon lahayd bay leeyihin qarni qura inay ummadda oo dhami ku marato ama si kale haddaan u tilmaamo waxay leeyihiin haddii thaqaafadii medieval periodka ay rumaysnaayeen nimanka kristankii la sii dayn lahaa maanta waxaa dhici lahayd qof waxgarada oo galbeedka joogaa inaanu jirin waayo aragtidooda waxay ka hor jeeday aragtidii cilmiga ahayd ee markaa dunida taallay sidaa daraaddeed bay waxay ku xukumeen waa kuwii maxkamadda samaystay dabeetana waxay xukumeen in nimankaa culammada ee fikradda meesha taalle fikrad ka gedisan la timaada in lagu qaado dil aan dhiiggiisu dhulka u dhicin dil aan dhiiggiisu dhulka u dhicin maxkamadaha qaadi jiray waxay xukumi jireen laba midu qofka in la dilo isagoo nool taa macnaheed waxa weeyaan in la gubo dhiig kama imanayo de haddii la gubo ka labaadna wuxuu ahaa in lagu xidho jawaano ciid iyo waxama dhagax weyn dabeetana bedda lagu rido iyona dhiig lama arkayo marka nimanka saynisyahanada waxa lagu xukumi jiray in dil aan dhiiggiisu dhulka u dhicin waa taariikhda laydinku dhigaa borono iyo in la gubay galiil oo in la xidhay aakhirkii xabsiga in la uu kaga soo baxay markuu yidhi waan ka noqday fikraddii hore dhul baa wareega buu yidhi intaas baabaa xabsiga ugu filan iyadoo fikradaha in badan loo eedeynayey in lalahaa reerbarigay kala yimaadeen saynu iminka unidhaano ninkana gaalnimada galbeedku kala yimid ayaa waxay odhan jireen iyaguna xagga ayaa barigay naga soo gashay fikradaha gaalnimada ee nimankan ay wadaan waxaan leenahay markaas waxay kalliftay in ninka reer galbeed imaa inuu qaato fikradda diintiisu sheegayso iyo inuu qaato waxa saynisku sheegayo oo uu sayniskiisa iska raaco dabeetana ka gaaloobo tusaale kale aan idi siiyo maalan zandani caalimka la yidhahda wuxuu leeyahy waxaan tegay maraykanka dabeetana waxaan tegay buu yihi machad weyn ama meel cilmi baadhista lagu sameeyo maraykanka macadkaasi waa macad lilirsaad alirsaad yani waxaan cirka iyo waxaan ku saabsan yani hawada isbedelkeeda iyo dexgamcedadan iyo waxaan la dirayo ayuu dersaa toddoba iyo konton jaamacadood ayaa markaa cilmi baadhista ku sameeyo u maraykanka ku leeyahy ninka macadka haysta markaa buu u tegey zandani isagoo raba inuu su-aalo weydiiyo ninka macadka haystaa wuxuu ka tirtayyahay culamada qaybta loo yaqaano allaadriya qolada tidhahda waxba ma ogin xaggaad ka timi ma ogi xaggaad u socotaa ma ogi maxaad rumaysantay ma ogi yacni ma ogi jawaab buu waayo wax kasta wuxuu kaga baxayaa ma ogi waa fikra yacni dadaamisan yihi waxaan ku yidhi buu yidhi su-aalo badan buu weydiiyey ama niqaash badan bay galeen laakiin waxaan jeclun anigu nuqdad qura inaan ka tilmaamo nuqdadaasi waxay tahay maxaad u qaadan weyday christianityga diinta waddankiinu haysto maxaad ku diiday wuxuu igu yidhi buu yidhi mar rabo cilmigayga inaan uga shan iyo toban sano horteed baan sidhi buu yidhi christianityga qaado dabeetana waxaan tegay buu yidhi kiniisadda markaan tegayna biyaa lay keenay biyaha cab baa laygu yidhi waana dhiiggii masiixa bay gu yidhaahdeen buu yidhi damulmasiix weeyaana cab waxaan ku yidhi buu yidhi dee kani wan dhiig maahe waa biyihiiye male waa ramzi yani calaamad bay ka yihin miya damulmasiix maya waxaa la yidhi waa caynuha iyagaa laftiisii weeyaan dhiiggii masiixa lafteedii weeyaane cad oo adigoo saa rumaysan ku cad waa meesha aniga biyo dhiiggii ciise laygu sheegaya buu yidhi waxba cabbi maayana kala kaxeeya u iska noqda yacni waxaan uga jeedaa waxay leeyihiin haddii thaqaafadda tani siday ahayd lagu sii dayn lahaa ma suurtagal ahayn in horumarkan yurub ay gaadho idan xaq bay u lahaayeen bay leeyihin inay ka tagaan inkastoo gaalnimo aanay xaq u lahayn iyo alla dafir waxayn leenahay marka shan qodob ciddii laga helo qodobka koowaad oo sheegaya dhulka in laga faa'iidaysto dushiisa iyo hoostiisaba wixii saaran qodobka labaad oo sheegaya waktiga la haysta in laga faa'iidaysto oo yacni waktigu aan inaba lumin qodobka saddexaad oo sheegaya bay leeyihin inuu noqdo ikhtisaasaadkii ama wixii aqoomihii loo baahnaay oo dhan inay ummaddani tijaabinayso inay kobciso ama se dhaliso qodobka afraad oo sheegaya inuu nidaamka meesha yaallaa mustaqriya ama mid degan uu yahay ka shanaad oo sheegaya thaqaafada ama biliifka ama kaljarkay dadkani haystaan inuu yahay mid ogol inay aqoontani hore u socoto shantaa bay idhaahdaan ciddii laga helo dunida halkay doontaba ha ka deganaanaatee waxaa qasaba inay horu marto su-aasha isweydiinta le waxay tahay walaaladeenii lahaa diintiyo ha la kala saaro dawladda ama se uu reer galbeed siduu u gaaloobay ha loo gaaloobo taasaa la qaadanayaa ama se qoladeennale shuuciyadda ha la qaato iyadaa lagu horumaraayo ama qoladeennale dimuquraadiyadda ha la qaato waa lagu horumaraayo su-aasha isweydiinta le waxay tahay haddii aynu nidhi taqadumka madaniga ahi wuxuu leeyahay qawaacid sugan oo ciddii qaadataay horu marayso ciddii ka tagtaanay oo dib u dhacayso aan isweydiinno shanta tan ma ogoshay diinta aynu rumaysannahay mise ma ogola haddii laga waayo xaq bay u leeyihin inay yidhaahdaan ha laga tago horu mari mayne haddii se lagu hayo oo shantaba ay tilmaamayso hellena xaquma laha doodaasi inay keenaan waayo laba mid unbaa haysata inaanay de waxa lagu horumarayaba garanaynin oo qolo unan ku dayanay inay leeyihin oo inferiority combalagaskaynu sheegayna inay qabaan iyo inaanay diinta aqoon u lahayn waa labadaa midu ama tan horumarkan ay sheegayaan maanay garanaynin wuxuu yahay ama se jahli wuxuu ka haystaa diinta islaamiga oo waxay moodayaan tii qoladani ka gaalowdoo kale inay la mid tahay oo haddaad dee ka dhigto tii qoladani ma diintooda ka celisay waxaana markay ka tageen bay iyaba horu mareen inana aan ka tagna markaasaynu horu maraynaa waxaad barbar dhigaysaaba qaldan waxaan markaa jeclahay inaan ka warramo shantan shay ee lagu horu marayo iyo bal diinta tani waxay ka qabto waxaan markaasi rabaa oo leenahay shantaa cidda qaadata walow haba xumaatee nidaamkii naaziga ahaa ee dunida tan soo maray shantan shay buu qaatay dabeetana hitler isagoo nidaam aada u fool xun waday ayuu ka baxay ballankii laga qaaday ee farsay lagaga qaaday dabeetana uu mar labaad noqday nin isku dayo dunida inuu gacanta sare yeesho yaabaan dagaalkii labaad ee dunida waa la jebiyey waana la baabi'iyey wax dul taagan loogama tegin labaatan iyo shan sano in ka yar ayay ku hogaamisay mar labaad dunida aqoontiiyo technologiga la tilmaamayo germany dagaalkii labaad ee dunida dhulkaa lala simay wax looga tegay haba yaraatee ma jirto muddo yar oo aada u yar ama aan odhan karno waxay ka yarayd intay soomaalidu xornimada haysatay ayay mar labaad dunida ku hogaamisay iyagoo rumaysan germany qodobadan inta la qaatunba ilaa xad baa la gaadhay la yidhaahdo qof kastoo jarmali waa inuu shaqeeyaa toban saacadood sideed saacadood buu shaharkeed buu leeyahy laba saacadoodna waxay dhahen waa libinay almaniya dhismaha si dib loogu dhisi lahaa almaniyunbaa laba saacadood qof waliba u shaqaynaya waxay leenahay markaas haddii germany ay mar labaad soo kacday sababtan daraaddeed awgeed oo yaabaan ay mar labaad soo kacday oo kuwa horumaraya inta ku horumareen war masaladu waa qawaaniin go-an oo la qaatay aan qawaaniinta laftooda darisno oo isla eegna bal ma haysanaa mise ma haysano waxaan u malaynayaa inay gaadhay waktigii maqribka aan isisoo tukano alxamdu lilah rabi lcaalamiin asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah haddaynu ka wadno halkii aynoogu taagnayd waxaynu taagnayn inagoo tilmaamnay in horumarka bini aadamku uu ku xidhan yahay qawaaniin go-an oo ciddii qaadataana ay horu marto ciddii ka tagtaana ay dib u dhacdo sidaa daraaddeed su-aasha marka kan isweydiinta leh ka jawaabiddana u baahani waxay tahay diinteennu maxay ka qabtaa qodobadan shanta ee aan tilmaamnay ma inoo ogoshahay inaynu qaadanno shanta tan inaynu horu marno mise shantan iyo diintu way iska hor imanayaan oo labada midun waa inaan qaadanaa waxaan leenahay inay iska hor yimaadaan waa qadiyada aan macquul ahayn iyadoo aan tilmaamayno inaynu leenahay diintan ilaahay xaggiisay ka soo degtay isla markaa ilaahay wuxuu ugu talagalay inuu bini aadamku ku horu maro noloshiisa adduunyo iyo tiisa aakhiraba bal aan tilmaama haddaba shantan qodob qodob baanu soo qaadanno qaanuunka koowaad ee horumarku waxa weeyaan baa la yidhi inaad dhulkaaga istiqlaal ku samaysid ama dhulkaaga inaad ka faa'iidaysatid waxa dul saaran iyo waxa hoostiisa ku jira labadaba ilaahay wuxuu qur-aankiisa inoogu tilmaamayaa bini aadamka inuu alle dhulkan uga dhigay inuu khaliif ka noqdo inuu isagu maamulo waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifa iclaankii koowaade ilaahay uu siiyo ama ogeysiiskii koowaade la siiyo malaa'igta waxa ilaahay uu u sheegay inuu dhulka u samayn doono cid khaliifa aayad kale ilahay wuxuu leeya wayastakhlika wayastakhlifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun ilaahay dhulkuu gacanta idiin gelinayaa dabeetana wuxuu eegayaa sida a u gashaan waxaan leenahay qofka bini aadamkaa waxaa loogu talagalay marka koowaad inuu dhulka ka wax ka qabto maxaa laga rabaa waxaynu nidhi waxa loo baahan yahay dhulka in laga faa'iidaysto waxa ku jira iyo waxa dul saaranba ilaahay qur-aankiisa markaa wuxuu ku leeyahay huwa ansha'akum min alard wastacmalakum fiiha erayadaa kooban ee qur-aankaa bal u fiirso huwa ansha'akum min alard ilaahay wuxuu idinka abuuraa layidhi dhulka kadhoobaa laydinka sameeyey kadibna wastacmalakum alif wasiin wata saddexdaa xaraf afka carbeed waxaa lagu yidhahaa xurufu talb waxbaa la doonaya maxaa laynaga doonaya cimaaratu lardi buu ilahay yidhi ilaahay wuxuu leeyahay dhulkaan idinku idinka abuuray ina camirtaanna waa laydinka rabaa waxaa laaliya wixii cimraan keenaya dhulkan korkiisa idinkaa laydinka rabaa idan diintu waxayna faraysaa dhulka korkiisa in la camiro wastacmarakum fiiha baa ilaahay ku tilmaamaya ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa kownka ama dunidan dhammaanteedba in innaga laynoo sakhiray alam taraw ana allaha sakhara lakum ma fi samaawaati wama fi lard وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وفي آية أخرى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إلهي وحليه وحان إذن سخرك سماوات كان يقول كان وحا كوريا لدن ما انتود بس يأوغ فايدتان تسخير قوام حي يعني قوانينك أم قابانو أبورك قوانينك أم بالو سمي هدي مركا أد فهمتو الرع رع قاب قال لو قلت لك دلوات كفايدة كرتا إذا قاب أو فايدة ستان بان إذن كسمي ما إله إلهي سبحانه وتعالى آيات كلا إلهي وحلي هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا إلهي وحي إذن كير إما ليدن أركا كان مد ذلولا مد ليدين دلي مد ليدين فديدي ما لغا دغينا كفايدتان ee famshu fi manaakibiha baa ilaahay yidhi war dhinaciyadeeda socda dhulkan idinkaa laydiin sameeye ku dhex socda baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wa kuluu min risqi dhulka kan baa laydinka arsaaqaya ka cuna baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala arsaaqdiisa wa ilaahi nushuur xagga rabbina waa usoo noqon doontaa waxaan leenahay ilaahay wuxuu qur-aankiisa in badan inoogu tilmaamaya dhulka in innaga laynoo sameeyey inaynu ka faa'iidaysano sidaa daraaddeed waxaa layna faray oo layna amray inaynu cimraanu lardi inagu samayno inaynu dhulka dhisanno hadday beerta inaad falato hadday tay waxaa gudihiisa ku jira inaad kala soo baxdo hadday bata inaad ka faa'iidaysato adaa lagaa rabaa baa lagu yidhi inaad camirto dhulka kan adaa lagaa doonayaa baa lagu yidhi ilaahay wuu fudaydiyee inaad dhex socoto risqiga alla kala soo baxdo intee laynaga rabaa ma waxaa laynaga rabaa dhulka camirkiisa inta nin waliba quudkiisa kala soo baxo inaynu inta kale iskaga tagno maya daruuriyaadka qura maaha waxa la yidhi la kaalaya ilaahay wuxuu tilmaamayaa xataa waxyaabaha quruxda keena inaan laydinka rabo inaad ka soo saartaan ilahay wuxuu qur-aanka ku yidhi huwa aladii sakhara albaxra lita'kuluu minhu laxman طariya ilaahay baduu idiin sakhiray baa la yidhi litaakuluu minhu laxman qariya si aa uga cuntaan baa ilaahay leeyay laxm ama hilib daraya si aa uga cuntaan waa ko maxaa kale laga rabaa watastakhrijuu minhu xilyatan talbasuunaha baa ilaahay yidhi iyo inaad kala soo baxdaan waxa ku xaragoon lahaydeen xilya hadday marjaanta iyo hadday lulut waxaan badda ku jira taana inaad kala soo baxdaan baa laydinku talagalay baa ilahay leeyi subxaana wa tacaala watara lfulka mawaafira fiih walitabtaguu min fadlih waxa ilaahay idinku sakhiray baa la yidhi ilaahay dheeraadku idin siiyo o dhan inaad ka raadsataan walacallakum tashkuruun waxaana mudantiin inaad shukri naqdaan raadiya oo ku shukri naqa baa la leeyahy waxaan leenahay markaasi waxaa laynaga doonayaa dhulka beeristiisa ama wax kala soo bixiisu intaynu cunayno qura maaha xataa waxaa la yidhi waxaa wax ku qurxasanaysaan oo dhanna isaga kala kaalaya quruxdu hadday xuduudda islaamigaa ku sidii alla yidhi ay waafaqsan tahay islaamkuma diidana ilahi wuxuu leeya ya bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid waalkhayla waalbigaala waalxamiira litarkabuuha wa ziina ilahay wuxuu leeya masalan waxaa laydin siiyey nicmooyinka ilaahay inugu manaystay baa la sheegaya markaasaa la yidhi waxaa ka mid ah fardaha baqlaha dameeraha maxaa laydiin siiyey waxaa la yidhi litarkabuuha inaad fuushaan iyo shay labaad baa meesha ku jira ilaahay wuxuu yidhi iyo waziina qurux lafteedii lagu xaragoodana waa laydiin siiyey waxaynu leenahay markaasi waxaa laga rabo inaynu dhulkan kala soo baxnaa ma aha inta daruuriyaad soo fudhee in allaaliya intaynu ka soo saari karnaba inaynu ka soo saarnaabaa laynaga rabaa waxaad ka garan kartaa wax ka soo baxa dhulkan iyo sida looga faa'iidaysanayo saa islaamku ugu dadaalay wuxuu nebigu xadiisku leeyahy in qaamat isaaca wa biyadi axadikum fasiila faistataaca an laa taquuma xataa yagrisha falyagrisha falahu bidalika ajr haddii baa nebigu yidhi qiyaamuhu kaco yacni uu soo dhowaaday markuu kacayay qiyaamaha kicitiisii baa bilaabantay wa biyadi axadikum fasiila xadiidkaa u fiirso in badan oo midkiin idinka midi uu gacanta ku haya baa la yidhi fasiila fasiiladu waa geedkan timirta marka lasoo jaray yaree uu la abdaalayo yacni timir yaroo la beero uu gacanta ku hayo maxaad ka filaysaa inuu nebigu yidhaahdo wuxuu leeyahay hadday qiyaamuhu kacayo waad geetimireed gacanta ku hayso waxaan u malaynayaa markaa wada fakertaan maskaxdiina waxaa ka guuxayaa inuu yahay iska tuuro subxaan allahida ku dadaala ilan waa qiyaamihiibaa kacayaa la yidhi in qaamat isaaca baa la yidhi haddii qiyaamuhu kacayo qof waloo caadiya waxaa maskaxdiisa kusoo degdegaysa marka la yidhaha haddii qiyaamuhu kacayo aad geetimireed gacanta ku hayso war tuuro dee laa ilaaha illa allah iyo istakfurallah iyo dhankaa u jeeso oo waxba ha qabanine waxaa wax qabad waayo qofku wuxuu ka fikerayaa maxaad wax u qabanaysaa dee iminkaabay baaba'aysaa waa kan laleeyahay qiyaamihii saacad kadib uu ku dhacaya way baaba'aysaa laakiin nebi maxamed sidaa si ka gedisan buu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam fastataaca an laa taquuma saaca xataa yaqrisuhaa buu nebigu yidhi oo aad kari karta midkiin uu kari karo inaanay qiyaamuhu kicin ilaa iyo intuu ka beeray yacni haddaad ka gaadhsiin kartaan baa la yidhi falyaqrisa ha beero falahu bidalika ajr waxaad doonaysaa adigu aakhiro ajar baad raadinaysay iyadaa ajarka iyo ka gaadhsii baa lagu yidhi yacni fi shariica alislaamiya lama yaqaano waxa la yidhaahdo marna aakhiraan u shaqaysanaya marna dunaan u shaqaysanaya waxaad dunida ku hayso unbaa aakhira lagugu abaalmarinaya shaqadaad qabatay unbaad leedahay wax kastoo aad qabato noloshaada ka mid ah aakhiro abaalkeedunbaad leedahay xumayasal waxay doontaba ha noqotee cunno aad cuntaa aakhiro waa laga abaalmarinaya o noocaad doonto abaalmar ku qaado waxaan leenahay acmaashaad qabanayso dhami aakhiriyo adduun ma kale le labadaba faa'iiday u leedahay khasaarana waa u yeelan kartaa sidaa daraaddeed buu nebigu wuxuu leehay calayhi salaatu wasalaam haddaad geetimireed gacanta ku haysaan oo qiyaamuhu kacayo oo intaanu qiyaamuhu kicin aad ka gaadhsiin kartaan inaad beertaan war beere baa la yidhi kaasa ajarka ka helaysaani geetimireedka waxaa lagu yaqaanaa weliba inaanu ahayn waxaa midhihiisa markiiba la goosto sannadaa la sugaa sanawaad nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale wuxuu ku tilmaamaya maa min muslimin yaqrisu garsa ila kana maa ukila minhu lahu sadaqa wamaa suliqa minhu lahu sadaqa walaa yarza'uhu axad ila kana lahu sadaqa yacni wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ma jiro qof muslima oo wax beera ilaa iyo waxa uu beeray sadaqa bay u tahy yacni wax aakhiro lagu abaal marinaya bay u tahy maxaa laga gaadhsiiyey marka waxaad beerta xataa haddaanad kalsooni ku wada qabin inaad u guranayso xataa inaad beertana markaasaa la yidhi haddii waxoogaa lagaa xadana aakhiro waa la helayaa haddii sadaqay ku taa la yidhi haddii qof uu wax kaa goostayna waad iska helaysaa kaanamaa la leeyahay waar wax beer kolliyo kollayba waxaad beertay waad leedahay yacni marnaba khasaariba maysid baa la leeyahy imaa inaad adigu cunto iyo hadday kaa baxsatana xagga kaluun bay usii horumartay ee camalka sameeyo wax soo saar baa lagu leeyahy kollayba ma lumaysee wax ka soo saar dhulka kan saa daraaddeed buu nebigu leeyahy فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة wuxuu nebigu tilmaamaya dhulka waxa yaalla inaynu wax ka qabsanno oo ka soo saarno ilaa xad la leeyahay shaxaadku fi lislaam waa mamnuuc shaxaad tegista waxaa loo yaqaanaa nin kale jeebkiyo loo waa loo waabariistaa waa waxaan islaam ku bannaanayn saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay haddii aada xaabo soo guran karto ayaa kuu dhaanta baa la yidhi inaad mid shaxaado wax ku siiyo amase uu kuu diido laan yaxtatiba axadukum xusma calaa dahrihi khayru min an yasal an yas'ala axadan fa yucطiyah aw yamnaca waxa kuu dhaantaa la yidhi yani wax qabo dhulkan wax ka soo saar baa lagu leeyahy qori xaabo iska dhacay aad soo qaadato oo suuqa keentaabaa kaaga roon baa lagu leeyahy inaad shaxaad tagto oo wax weydiisato idan islaamku wuxuu ina baraya inaynu dhulkan waxa ku jira korkiisa ka soo saarno macquul maaha ummadda soomaaliyeed saddex kun oo kilomitiro badabay leedoo gaaja allaysay wax la rumaysan kara maaha lew qof waliba huug qura uu qaato oo badda dhinaceeda istaago waxa hubantiyo qof gaajaysan inaana yeesheen laakiin waan la barin inay wax qabsadaan ee waxa la baray inay wax shaxaadaan waxaan leenahay islaamku wuxuu ina farayaa inaynu wax qabanno dhulkan waxa ku jira inaynu ka soo saarno korkiisa inaynu beerno baddiisa waxa ku jira inaynu kala soo baxno war waxaa cuntaanoo quraha kala bixinaa layidhi waxa ku xaragootaan kala baxa baahitir qura maaha baahitir ha dhaafto oo wax haraga gaadha iyo ziine ha gaadha baa layidhi xilya kala soo baxa baa laleeyahy waxaan leenahay innaga ayaa waxaynu xidhnay taaqaatuna alcamaliya kullaha mucatala awooddeenna shaqo oo dhami waa jiiftaa cid wax qabata ma leh ilaahay wuxuu inoo abuuray inaynu wax qabanno si laynoo itixaamo ayunaa axsanu camala keenna camal fiican camalku inuu wada fiican yaa la rabaa laakiin waxa weeyaan keenneebaa ka kale kasii badiyey xumayadu meesha kuma jirto wanaaggii baa la wada samaynaya kiinee wanaagga badiyey weeyaan ma diintaa ceeb tale markaasiyo haddii laga tagaa la horumarayaa mise waxaa ceeb tale ummadda dhulkeedii dhammaa waxba kala bixi kari weyday ummadda ilaahay dhul intaa leeg siiye waxay cunto ka weyday badda intaa leega la siiyey waxay liqda ka weyday xoolaha intaa leeg siiyey waxay uwata ka weyday mayadaa ceebtu mise waa diintay rumaysan tahay ilaahay wuxuu fuqahada muslimiintu waxay qur-aan ku tilmaamaan yani ixyaa waxay ku tilmaamaan fiqiga waxaa la yidhaha ixyaau lard dhulka nooleyntiisa oo ah in qof waloo muslimaba uu tijaabiyo inuu dhul nooleeyo nooleynta dhulku waa maxay waa inaad wax ka soo saarta bay leeyihin inaad dhulka wax ka soo saarto xataa fi lfiqi waxaa la ysku hayaa ninku hadduu dhul iska xeerto oo uu wax soo saar yeelan waayo ma laga qaadaya mise waa loo daynaya intuu hadduu intuu iska weegaartuu yidhaahdo anigaa leh wax kama dhiso daar ma ku taallo beer kama soo saaro waa dhul uu cadilay yacni oo u diiday muslimku inay wax ka soo saaraan idan waxaan leenahay islaamku wuxuu ina farayaa xataa yacni abwaab dhan baa fiqiga ka warramaya waxa la yidhaahdo ixyaau lard dhulka iyo sidii loo noolayn lahaa ummad waxay cunto raadinaysa oo waxba aan la soo baxaynin inay diinta ceebayso maaha ilaahay wuxuu mamnuucay dhulka waxa kor saaran ee wanaagga u kor saaran dhammaantood ba in ifsaad lagu sameeyo sidaa daraaddeed bay diinta waxay mamnuuc ku ah in la gubo in geed la gooyo aan waxba lagu qabanaynin ilaahay ilaa xad buu ku tilmaamaya dadka xunxumi sifaday leeyihin wa min annaasi man yucjibuka qawluhu fi lxayaati addunya wayushhidu allaha cala ma fii qalbi وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرب والنسل والله لا يحب الفساد إلهي وحو سفين يكوى حنحن كويين مركاسا انت سفوي لغو صوت الماما إلهي وحو هدو نورك صعونا يرى وحو صعدا سوء فسهاديو سوء هلاغبا ليلي وحي لباري يددكبا إذا واحد نورك كوركيسا كسوى بحواه ممنوع في الشريعة الإسلامية هدا وحو لغو قبرين إلا فسهاديو bale xad buu nebigu gaadhsiinayay dagaalka xataa inaanay banaanayn in la gubo ama se la googooyo beeraha iyo geertimiradada iyo waxa kale waxaan leenahay qaanuunka koowaad hadduu ahaa dhulka waxa ku samaysan oo laga faa'iidaysto iyo diinta islaamiga number co wayna faraysaa bayn leenahay qaanuunka labaad muxuu ahaa qaanuunka labaad waxa weeyaan baa la yidhi waktiga ummaddu inay waktigeeda ka faa'iidaysato oo ay u yeesho brogram ama barmaja inay ku samayso waktiga waxa loo yaqaana waxaanu leenahay waa noloshiiba qayd ka mid a hadday kaa tagto qofkay ka tagto ama ummadday ka tagto waa ummadda ama qofka qayb noloshiisii ka mida baa tegay dad oo dhammina hadduu isugu tago qaybtaa kaa tagtay cidima soo celin karto bal aan eegno ahmiyaddu waktiga waxaa la yidhahdaa ku leeyay islaamka qur-aanka si ilaahay inoogu tilmaamo waktiga sida looga faa'iidaystay iyo ahmiyadda gaarka uu ku leeyahy ayaa ilaahay wuxuu sheegayaa waxyaabahuu inagu galladaystay waxay yihin dabeetana ilaahay wuxuu yidhi wasakhara lakum alshamsa waalqamara daa'ibayn wasakhara lakum allayla waalnahaar waaataakum min kulli maa sa'altumuuh wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ilaahay wuxuu leeyahay alla wuxuu idiin sakhiray cadceedan iyo dayaxa kan idiin soo baxayee noloshiina qaybta ka qaadanaya waxa kaloo laydiin sakhiray baa la leeyahy habeenka iyo maalinta habeenka iyo maalinta waa maxay waa waktigii time baa laydin siiyey waxa ilaahay idin siiyaa layidhi wixii aa weydiisateenba markaasaa ilahay yihi wain tucudduu nicmat allah haddaa isku daydaan inaad tirisaan waxaa laydinku nimceeyey ma koobi karaysaan nimcooyinka ugu waaweyne meesha ilaahay ku magacaabay waa maxay alleyl wanahaar inaad time haysato waqti idan waktigu waa nicmaba waa la leeyahy subxaanahu watacaala imaam fakrudiin arasi maalan tafsiirkiisa wuxuu ku leeyahy addahru wazamanu min jumlati usuuli nicam falidalika aqsama allahu bih ونبه على أن الليل والنهار فرصة يضيعها المكلف وإليه الإشارة بقوله وهو الذي جعل الليل والنهار صلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا يعني سقوا إلهي سبحانه وتعالى ينوت المامية نمعوين بدن إنه ينسيي بالله هبين كي مالنتو وفرصة وضيع يقفك بنا آدمك ويسأل إلهي وكيدين يلي الله الليل والنهار silfa kuwa isweydweydaaranaya laydinka dhigay liman araada an yadakar aw araada shukuura waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa meelo badan buu ku dhaartay markuu dhaaranaya ilaahay wuxu yani bini aadamku markuu dhaaranayo wuxuu u dhaartaa weynida waxa uu ku dhaaranayo qofka muslimkaana waxa u banaan ilahay o qura inuu ku dhaarto ilaahay laakiin makhluuqaadkiisu ku dhaartaa isagoo inoogu tilmaamaya yani shaygaasi ahmiyada ama faa'iidadu nolosha ka leeyahy saa daraaddeed baa qur-aanka waxaad arkaysaa dhaaro badan oo ilaahay dhaaranayo oo wakti lagu dhaaranayo si laguu dareensiiyo waktiga qiimaha uu ku leeyahay diinta tan ilahay wuxuu leeyahy walleyla idaa yaksha wاnnahaari idaa tajalla wاlfajri walayaalin cashr wاlduxaa wاlleyli idaa saja wاlcasr wاlshamsi waduxaaha wاlqamari idaa talaaha wاnnahaari idaa jallaaha wاlleyli idaa yakshaaha waxaasoo aayada aad aragto waa dhaar ilaahay wakti uu ku dhaaranayo barqo galab casar habeen maalin markay soo baxayso markay sii dhacayso waayo waxaa lagu leeyahay war timeka arag qiimihuu leeyahy in la qadariyo ilaahay qadariyey oo ka dhigay shay uu xataa ku dhaarto alimaam xasan albisri baa wuxuu yidhi waa kastoo baryo mid baa dhawaaqa buu yidhi wuxuu ku dhawaaqaayo uu leeyahy bini aadamow war khalqi cusub baanahay oo camalkaagaan aakhiro kugu markhaati furaya waar iga faa'iidayso dibna kugu soo noqon maayo yacni waaguu ka sheegaya maalin kasta oo kuu bare waag kastaoo kuu bariya wuxuu ku leeyahy maxaad qabsatay ee xagga aakhiro aad usii dhawaysatay ama dunidaada maxaad ka faa'iidaysatay aan eegna bal sunnadu maxay ka tidhi ama nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu inooga tilmaamay waktiga waxaa nebigu inoo sheegay su-aalo afara inay jiraan oo qof kastoo bini aadama aakhiro la weydiin doono su-aalaha afarta ah ee aakhiro la isweydiin doono laba ka midi waktiga weeyaan yani afar su-aalood baa qof walba wuxuu nebigu leeyahay maalinta qiyaame lan tazuula qadama cabdin yowma alqiyaama xataa yus'ala can arbaca khisaal addoonna baa nebigu yidhi labadiisa gomadood ma suulaan yacni ma ka tago mawqifka uu taagan yahay ilaa iyo afar shay la weydiiye mooyaane afar su-aalood baa nin walbaba akhre lagu weydiinaya maxaa afartaasiiye can cumri fima afnaah waxaa la weydiinayaa war cimrigii lagu siiyey maxaad ku qabatay maxaad ku dhammaysay konton baad jirtay labaatan baad jirtay soddon baad jirtay maxaad ku qabatay time timekii baa lagu weydiinayaa aada noolayd iyo waxaad qabatay waxaa kaloo la isweydiinaya wa can shabaabihi fima ablaah timku wuu kala macaan yahay waana la kala waxqabad badan yahi wakti gaara oo ka mida waktigiiba haddana si gaara isagu su-aal gaara leh waa waktiga dhallinyaronimada waa wakti aad wax kasta qaban karto saa daraaddeed marka hore waktigii oo dhan su-aal baa lagaa weydiinaya su-aal labaad baa haddana waxaa lagu weydiinaya ah specific time war waktigii yaraa isaga dhallinyaradanimada la odhan jiray maxaa isaga qabatay isagu waa time ka gedisan nolosha inteeda kale waa nolol mar qura ku soo marayso aan dib kuu soo maraynin waa nolol u baahan waxqabadkeedu inuu ka bato afartan jirka ama lixdan jirka inuu waxqabadkiisu ka bato ninka shabaabka ahi yani ninka afartan jirka waxaa loogu talagalay inuu ka maskax bato ama ka ra'yi bato ka kale ama ninka dhallinyaradii activityga isagaa leh saa daraaddeed ba waxaa laleeyahy war dhallinyaro waktigii dhallinyaronimada maxaad ku haysa weydiinaya war waktigii dhallinyaronimada iyana xaggaad ku bixisay laba su-aalood oo kalea jiro midi waxa weeyaan xoolaha xoolaha isaga waxaa la isweydiiya xaggaad ka keentay iyo xaggaad qabadsiisay markii hore xaggay kaa soo galeen markii dambena xaggaad ku bixisay waxaa kaloo lagu weydiinaya isna haddaad cilmi lahayd maxaad ku qabatay isagana cilmiguna waa nimco dheeraad oo lagu dhiibay sida sidaa tidhi waa la isweydiinaya idan waxaan leenahay afartii su-aalood ee akhire la isweydiinayey laba ka midi waxay ku saabsan yihiin waxa waktiga loo yaqaan iyo saaad u gashay saas daraaddeed buu nabigu wuxuu laha calayhi salaatu wasalaam man camarahu allahu sitiina sana faqad acdara ilahi fi lcumr faqad acdara ilaahi fi lcumr ninkii ilaahay lixdan sano jirsiiyey baa la yidhi ayuu nebigu yidhi ninkaa yacni time baa la siiyey ku filan waa loo cudur daray yacni aakhira waxuu ku warwareego meesha ma jiraan baa ilaahay tilmaamaya waxaynu kaloo tilmaamaynaa wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam laba nimco ayaa jira labadaa nimco buu nebigu yihi dadka yacni inta badani ma oga amase way bakteen ama way ka luntay qiimahay lahayd waa maxay labada nimcee nebigu inoo tilmaamaya asixatu waalfiraaq caafimaad qabka iyo alfiraaq time mar aad haysatay aanad waxba mashquul ku ahayn waa nimco weyn baa laleeyahay inaad hesho time kuu firaaqa ah time firaaqa ah inaad hesho aad wax ku qabsato waa nimco gaara oo ninkii mooganiba uu moogan yahay waxayn leenahay markaa waar waktigu waa waxa u qaalisana bini aadamkuwa u haysto ama se waa nolosha baynu leenahayba oo de miyuu qofkuba yahay ilaa maalintuu dhashay ilaa maalintuu dhintay intii loo tirinayun weeyaan badda qofku wax kalo u yahayba ma jira da'da lagu tirinayaaba waa intaa saa daraaddeed ninkii maanta garan waayo waktigu qiimaha uu leeyay ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamayaa hadhow aakhiro inuu calaacali doono dabeetana uu odhan doono rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib faasadaqa waakun min asaalixiin ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير آخرة على علي دونتان بايلة إلى وحاوران دونتان إله ما دبي بيرني يعني ما طعم كيب بديت أنا ولاضي si aan u sadaqaystaan aan u wanaagsanaadaa ama wixii layga rabay aan ula imaado ilaah haddaad naga celisa bay idhahdeen dunida tan aad mar labaad dib noo celiso wixii aanu qaban jirnay waxaan ahayn baanu waktigii ku bixinaynaa yacni waktigii lumay ee bilaa macnaha ku tegay waanu ka bedelaynaa oo waanu u yeelanaynaa inaanu qiimo siino meel kaleaanu ku bixinaynaa laakiin ilaahay wuxuu leeyahy waxaa loogu jawaabaa awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar oo miyaan in lagu waantooba aydan noolayn yacni intii aad noolayd baa kugu fillayd haddaad wax qabanaysay haddaad noqotana kii un baatay intii aad noolayd baa kugu fillayd haddaad wax qabanaysay waxaan leenahay markaa islaamku saas buu ugu feejigayay in waktiga qofka bini aadamkii uu ka faaidaysto waxaa kaloo masalada tan raacda waktigu haddaanu qorsho lahayn faa'iida lama garanayo si loogu sameeyo waa inuu brogram yeeshaa qofka waktigiisu si uu uga faa'iidaysto saas daraaddeed baa nebigu wuxuu ina baray sidaynu waktigeenna u brogram garaysan lahayn aynu uga dhigi lahayn waktiyo kala gedisan oo waxyaabo kala gedisan aan ku qabanno nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la idhahaa waktigiisu wuxuu ahaan jiray qayb masalan uu cibaado gaara sameeyo qayb uu caamada iyo dadkao dhan la kulmo qayb uu dadka maamulka laha iyo khaasadiisa uu la kulmo qayb uu reerkiisa joogiyo gurigiisa yacni waktigiisu ma kala dayacnayna inba meel buu u qorsheeyey inuu gaara ku bixiyo ilaahayna si taa laynoo baro ayaa xataa waxaa laynooga dhigay cibaadaadka muslimka ku waajibo oo dhami inay wakti ku xidhan yihin maalintii waxaa la yidhi shan goor xagga alla wujee soo tuko toddobaadkii maalin ka mida salaad gaara tuko jimco la yidhaahdo haddii jaaniska kuusii bato baa la yidhi habeenkii qaar sunnayaal iyo salaatuleyla baa jiray kuwaa tuko sanadkii markay sanad gaadho bil baad soomaysaa baa lagu yidhi haddii muddadu ay kuu dheeraataad xooliyo waxesho bilo la xajaa jiray waktigaa waad soo xajaysaa hadday xooluhu kugu bataan muddo markay gaadhaan wakti wax la bixiyaa jiree sanadkii mar baad wax bixinaysaa kullu daalik waa maxay waa in lagu baro timekaaga iyo saaad u qayb qaybsan lahayd inaad qof nool noqoto ku xisaabtama waktigiisa inuu qorsheeyo bale si taa laynoogu sii baraarujiyo nebigu wuxuu ina baray adkaar iyo wax badan oo la akriyo markaasaa waxaa la yidhi akriyun lama odhan waxaa la yidhi intaa subxi akriya oo inaha galabka dambe akri oo waktiyadaa waxaa akri يعني أذكار بالينو شيغي في الصباح وفي المس أوقات محددة واي waxaa lagu tilmaamayaa inuu timekaagu program yeesho si aad u program garaysan kartaa waxaa lagu tusinaya xataa cibaadadu inay programmer tahay inaan ahayn iska sameeya inay tahay mid le maxay awqaad muxadada axadu saxaaba baa nebiga la joogay dabeetana wuu ka tegey reerkiisii buu tegey caruurtii iyo dee xoolihii iyo wixii buu ka shaqeeyey markuu cabaar shaqaynayay buu soo noqday markaasu wuxu uhi yaa rasuulalahi markaanu kula joogno iyo markaanu reerka la joogno isku mid manihin yacni saa iimaanka iyagu iyo wacdiga kan markaad akhriyaysa saanu u u muraaqoonno ama saanu yacni wax u fahamne jannada iyo naarta u aragno hadhow inaanu yaro mashquullaabaad moodaayo dunidii iyo adhigii iyo xoolihii iyo dumarkii wixii marka la kala celiyo in baab kale la yaro galo nebigu wuxuu ku yidhi markaas sidaa iminka tiin haddaa weligiinba ahaanaysaan markaa malaa'igtaaba suuqa idinku salaami lahayde yacni su sifadii bini aadamka waa ka tegi lahaydeen xagga malaa'igta ku biiri lahaydeen haddii waxaaguba dee cibaado maxdiya yiine walakin yaa xanzala saaca wa saaca buu nebigu yidhi xanzalow waktigu waa saacad iyo saacada wad yacni saacaadkaaga ku dar kuwa aad xaafadda ka shaqayso kuwa aad xoolaha ka shaqayso qaar aad carruurtaada boodboodsiiso carruurta xaq bay kugu leeyihin noloshaada qayb bay ku leeyihin saacada waa inuu yeeshaa ilmahaaga yar aad cayaarsiiso ama si aad boodboodsiiso waa ilaa akhire waa lagu weydiinaya haddaan cidlo ku dayacdo oo naag fara jeeday boodboodsiisa un adna aad ka seexato waxaan leenahay qofka muslimka ah waxaa loogu talagalay markaa noloshiisu inay waktiya yeelato oo wax waliba waktigiisa ay fulaan saa daraaddeed buu nebigu leeyay war xandalo waa saacad iyo saacad noloshu haddaad saacad waxaan qabanayso saacaddana kan qabo isaga dembigu saacad ma leh saacad iskooyi meesha kuma jirto ee waa saacadahan waxa la qabanayo nolosha wax anfaca waxaynu leenahay saxaabiga la yidhahda salmaan alfarisi baa wuxuu habeen u soo hoyday abidardaa saxaabi kaleoo la yidhahda markaasuu damcay inuu kaco salaad tukado war seexabuu yidhaha tukanay wuu haddana soo kaco wuxuu damcay inuu tukado war seexuu yidhi hadda ha tukane mar kaluu soo kacay war seexuu yidhi aakhirkii mar dambe uu kiciye wuxuu yidhi iminka irikic haddaynu tukanaynahay dabeetana wuxuu salmaan ku yidhi saxaabigii kale ina libadanika calayka xaq waliahlika calayka xaq yani wuxuu tilmaamay war jidhkaagu xaq buu kugu leeyay yacni saacaadaad nolosha siisay inay seexato nafta taniyo u raaxayso reerku saa xaq buu kugu leeyay buu leeyayo saacaadkiisa gaara inaad siiso faaddi kulla dii xaqin xaqahu buu yidhi haddana kocoo tuko buu yidhi salaaduna saacaadkeeda ileega tuko idan qofka muslimkii noloshiisu waa inay brogramid ahaataa nolol fawdawiya male qofka islaamiga ah isagoo ilaahay qur-aankiisa inoogu tilmaamaya say muslimku noloshooda uga faa'iidaysan jireen baa ilahay wuxuu leeyahy ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraat wahum laha saabiquun waa salafu saalix u fiirsan labada eray yusaaricuun saabiquun ilaahay wuxuu yihi kuwani waxay ahaayeen kuwa khayrka u degdega yacni time factor baa lagu waxa lagu ammaanayba waa maxay wa yusaaricuun fi lkhayr iyo wahum lahaa saabiquun waana kuwii u dheereeyey baa la yidhi xasan albisri caalimkii muslimkee la odhan jiray baa wuxuu yidhi war anigu waxaan soo gaadhay buu yidhi taabiciintii buu la hadlay isaga waa taabici marka wuxuu ka warramayaa qoladuu soo gaadhay uu sheegaya waa kuwii nebigu uu tarbiyeeyey waa saxaabadii yacni saxaabadu waxay dadka kaga gedisantahy macallinka